booliska gobolka sanaag ayaa waxa uu awaamiir uu soo saaray kusoo rogay dadka ku dhaqan magaalada cerigaabo ee xarunta gobolkaas wixii ka dambeeyey afar saac oo habeennimo ayay sheegeen inaysan jirin cid socon karta ciddii xilligaasi la arkana loo asteyn doono inuu yahay kuwa maanduuriyaasha isticmaala ama dembiilayaasha ah waxaa kaloo ay awaamiir ku siiyeen ciidankooda inay gacanta kusoo dhigaan qof weliba oo shacab ah oo hub lagu arko gaadiidkii hub lagu qabto ayay tilmaameen inay iyagu la wareegi doonaan ciqaab adagna ay marsiin doonaan ayaamahan oo gobolka ay kusoo korkorodhay dad hubsita qoryasita oo aan magaalooyinkii maaragtay dhexdoodii lagu arkayo ama rasaas habeenkii xabad xabad la ridayo arrimahaas dartood waxaanu go'aansanay inaanu awaamiir iyo go'aamo ka soo saarno dhacdooyinka aan tilmaamay marka u horeysa in aanay dhici karin in hub lala soo galo magaalada ama lagu dhex qaato waxaan la ogolayn dad shacab ah oo iyagoo dharkooda shacabka aasita oo aan ciidan ka tirsanayn inay ama diraysba intay qaataan haddana qoryo qaata oo magaalooyinka dhex soo gala oo maxaan ku idhaahdaa dhex lugaya magaalada gaadiidka iyo hubka la qabto wuxuu mari doonaa ciqaaban ka dabatag lahayn oo ka duwan sidii hore aynu ugu macaamili jiray cid socon karta oo meeshay doonto mari karta ma jirto qofku gurigiisa tobanka hadday gaadho ha tago ha seexdo waxaa loo aqoonsanayaa mukhaadaraadiiste ama dembiile qofkii kow iyo tobanka la qabto tallaabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo qaybo ka mid a gobolka ay ka socdaan dagaallo u dhexeeya maamulkaasi iyo kan la baxay s c c laba maalmood ka hor ayay ahayd mar uu labadani maamul dagaal adag oo lagu hoobtay saraakiil iyo ciidanba ay isaga dileen ku dhex maray inta u dhexaysa qori lugud iyo buuhoodle oo ka wada tirsan somalilan